magaalada muqdisho waybasi rasmeen ku furmay shir heershay sareeya oo lunku arinsadaya qorshaha deerowka helis bulsho iyo koranqaadowka dakhliga guda ee dowlada soomaaliya shirka waybaha ku qayb galay wasiirka shaqada iyo arrimo bulshada xukuumadda soomaaliya qaar kumida xubno maaliyadda ee dowlad goboleedyada mas-uuliyiinku dareerta bangaga adduunka saaxiibada caalamiga ee soomaaliya kula shaqeeya oo arrimo maaliyadda xafiiska arrimo bini-aadinimada ee qaramada midoobay iyo xubno matalaya ururada bulshada rayidka iyo qaar kumid ee ganacsatada soomaaliyeed mudane biixi iimaan ciga wasiirka wasaaradda maaliyadda oo furitaanka khudbad ku jeedi xaqiijiyey in dowladda soomaaliya iyo wadda dadaalaha laka xaqiijow waana laka xoojow hanaanka reedan habeeyowka maaliyadda koranqaadowka dakhliga guda iyo dhammaystirka wadaxaajoodka deyn afinta soomaaliya
si loo ballaariyo adeegyada dowladdu ay fidiso taasoo iyaduna keeni karta inay kor u kacdo maxaanku idhahdaa legitimasiga iyo sharciyadda dowladdu ay leedahay ee dadka soomaaliyeed ay ku qabaan waxaa ogtihiin in dagaalka lagula jiro shabaab oo deegaano fara badan runtii lagu xoreeyey labadii sano ugu dambeeyey deegaano laga yaabo shan iyo lixyo tobankii sano ugu dambeeyey inaanay arag dowladd iyo toban sano oo ka horreeyey oo dowladdu burbursanay ugu yaraan ku dhawaad soddon sano aan aragba dowladd qofkii xilligaa kacay oo soddon jir yahay xidhiidhka dowladda iyo qofka muwaadinkaa ka dhexeeya sida uu u daciifka yahay way iska caddahay ma u baahna in runtii lagu nuuxnuuxsado oo la sharxo marka waajib dheeraada dowladda runtii ay ku soo kordhinayaan mar kasta oo uu fido spaceka dowladdu markaas waxaa u baahannahay in dadkaas si loyaltigooda iyo ogolaanshahooda iyo dowlad jacaylkooda kor loogu qaado inay dowladda faa'iidadeeda arkaan dowlad baa meesha timi keliya maha inay waxbarasho helaan asaasiya inay adeegyo caafimaada asaasiya helaan inay cadaalad helaan inay amni helaan inay arrimaha kale asaasiga ahee loo baahan yahay ay helaan sida basic gakaabayaasha dhaqaalaha waxaas waxay u baahan tahay in la helo dakhli gudaha ka yimaada oo la isku hadlayn karo oo adeegyada asaasiga ah kulanka intiisu socday saasaata wayba qayb ku hayay dood muhiima oo su-aalo ka saabsanaaytay casriyeynta iyo koranqaadowka horumarinta dakhliga canshuuro lakuweeldhaday wayna dooda ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda